magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa laga bilaabay olole lagu beerayo dhir kala duwan taasoo loogu talagalay inay kaalin ka qaadato bilicda magaalada ololahan dhirbeerista ayaa waxaa magaalada kismaayo ka wada dhalinyaro isxilqaatay iyadoo dhirtan ay ku beereen xarumaha dowladda qaar ka mid ah dhalinyaradan ayaa ka waramaya muhiimadda dhirbeerista iyagoo sheegay in ay dhir ku beeri doonaan magaalooyinka jubbaland maanta shaqadan aan halkan isugu nimid oo ah inaan isxilqaan samayno isxilqaankaas oo annagoo ka duulayna ka dhalinyaro ahaan kaalinta aan waddanka ku leenahay oon u aragnay kaalmaha waddanku iyo waxyaabaha uu nooga baahan yahay qaybo ka mid ah inaan saaka waajibaadkaan naga gudanay halkan aan hadda taagannahay oo aan ka beeraynay dhirbeeris dhirbeeristaasaan ku rajo weynahay inaan dhammaan gobollada dalka khaasatan jubbaland khaasatan magaalooyinka inaan cagaarino oo aan bilicda iyo horumarka dalka aan ka qayb qaadano yaan saaka halkan ka bilownay
maanta waxaan beeraynay dhir taasaan ugu talagalnay inaan magaalada ku cagaarino ku hagaajino ku qurxino bilicdeeda si aan usoo celino halkanaan ka bilownay annagoo dhalinyaro ah oo iskaan isu soo abaabulay ayaa waxaan go-aanha waxaan qaadanay in la beero dhirtan waxaana nagu dhaliyay fikraddaas runtii magaalada bilicdeeda oo ahaa dhirta magaalo waxaa qurxiya bilicdeeda waa dhirta iyo laamiyada iyo waxyaalahan la beerayo marka waxaan sameeyey magaalada bilicdeeda si aad kor ugu qaadaan waa inaad dhir beertaan oo aad hagaajisaan oo qurxisaan taasaanan ugu kaliftay inaan beero dhirta baryahanba waxaan soo socday inaan samayno bilicda magaalada inaan ka shaqayno maanta oon joogno madaxtooyada oo dhulbeereed aan qurxin aan ka wadno insha allah si meel fiican ay noo maraysaa inta kalena inaan istaba raacsan aan rajeynayna insha allah
niyagoo shaqadaan ka hayna waxaa weeye dhir beeris baan sameynaynay dhir baan beeraynay annagoo dhallinyaro oo iskoo isu xilqaamay oon cidna yacni garabsanaynin oo annaga iyo ilaahay mooyeen cid kale aan daba ku haynin oo aan ka duulayno jubbaland cagaaran oo qurux badan baa waxaan saaka sameynaynay dhir beeris aanu xarumaha qaarkood aan ku beeraynaa dhir